faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan qodobada wararka raadiyo cadaaday maantay kuwada ugu doorkaran waxaa qayb ka ah dhegaystayaal madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo lagu eedeeyay qorshe uu ku afduumanaya shirka magaalada dhuusamareeb ka socdo faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya dagaal culus oo dhex mara al-shabaab iyo ciidamada amisom oo ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed hiirshabeelle iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo laga dalbaday damaadqaad ku aadan qodobada ka soo baxaya shirka dhuusamareeb golaha ammaanka qaramada midoobey oo kulan degdega maanta ka yeelanaya xaaladaha soomaaliya ugana hadli doonaan amniga iyo doorashooyinka dalka bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo sheegay inay go'doon galeen kadib markii ciidamada dowladda ay u diideen inay soo galaan gaadiidka dadweynaha deegaankaasi wasiirka amniga maamulka galmudug oo sheegay inay ciidamada ay dhowaan bilaabi doonaan howlgallo lagu xehoynaya deegaanada ka maqan gacanta maamulka wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo dalbaday in dalka laga masaafiriyo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeerka waxbarashada dalka u yaallo iyo hogaamiyaasha afgembigii maali iyo mucaaradka waddankaas oo kulan yeeshay qodobbada iyo qodobo kale u diyaargarooba dhegaystayaal goorrow ayaana faahfaahintooda gudageli doonaa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay labaatanka bisha sideedaad sanadka laba kun iyo labaatanka warka anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinaya xasan khasaare ayaa soo saaray anise cali xuseen ayaa farsamaynayso kusoo dhowaada qodobadaad maqasheen iyo kuwo kale faahfaahintooda aanu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu eedeeyey qorshe uu ku afduumanaya shirka magaalada dhuusamareeb ka socdo caawil maxamed ciise ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wada qorshayaashii ugu dambeeyey sida la tilmaamay uu guud ahaan ku afduubanayo itijaa'iga siyaasadeed uu xambaarsan yahay shirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa shirkoodan oo maalmo qaatay la tilmaamay in markan ay isku fahmeyla ay yihiin cidda looga dambeynayo fulinta qodobada ka soo baxa shirka magaalada mareeb iyo sidoo kale dariiqooyinka loo marayo in qodobadaasi ay guulaystaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ayaa qaarkood waxa ay kasoo horjeesteen in warmurtiyeedka lasoo saaro ama heshiisyada iyo isfahamka siyaasadeed ee la gaaro ee kasoo baxa shirka magaalada dhuusamareeb in la horgeeyo baarlamaankaasiba golaha shacabka soomaaliya oo hogaamiyaasha maamul goboleedyada intooda badan ay ka walwalsan yihiin in la qorsheeyey in daaqada ay ka saaraan qodobada dowladda iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyaan doorashooyinka qaran ee soomaaliya sida uu qabo xildhibaan hore daahir cabdulqaadir muuse daahir ciiro waxaa soconaya dadaallo markaani uu wado madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana uu ku afduubanayo guud ahaan howlaha siyaasadeed ee wadanka iyo sidoo kale talada guud ee dalka waxa uuna tilmaamay in tallaabooyinkaas ay yihiin kuwo kaligitalis oo laga abaabulayo magaalada dhuusamareeb lana doonayo in guuldarro loo horseedo qorshaha geedi socodka kala dambeynta iyo sidoo kale horumarinta dimuquraadiyadda ee soomaaliya inuu reer galgaduudeed markhaanti uga dhigay meel soomaali ku kala tegayso oo dastuurkii dalkana sidaas uu ku burburayo lagu kala dhaqaajinayo boqorkii oo soomaaliya horey ugu dhacay mid lamidana ay ku dhici rabto waa ka xunnahay waxay geeyeen maahan waxay raadinayeen maahan waxay gudasha u dhigeenna ma ahan waxay raadinayeen oo ay gudasha u dhigeen inay ummad soomaaliyeed cagaheeda ku istaagta helaan ummad sharci helaan ummad isu soo dhawaatay helaan oo aan lasii kala fogeynin laakiin hadda waxa aan sheegayay oo horeeto ayaa loola yimi marka madaxweynuhu maalin walba intuu yidhaahdo waxbaa la hagaajinaya waxbaan qabanaya haddana inuu dastuurka dhinac maro marka haddee madaxweyne ma tihid haddaad dastuurka dhinac martid qofku wuxuu wax ku yahay heshiiska bulshada heshiiska bulshada haddii uu ka tago madaxweynuhu madaxweyne maahan maanta haddii uu jiri lahaa garsoor madax bannaan maxkamad ayuu ahaan lahaa khiyaamo qaran baa lagu eedayn lahaa marka arrimahaas oo dhan ayaa jir jira waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed caqligiisa uu fayoon yahay oo damiir kale oo indheergaradka ah inay ka diyaar garoobaan boqosha ninkaas uu dalka ku wado isaga khulifadiisu dalkaas in loo badbaadiyo ayaa loo baahan yahay ay inuu diyaar garoobaan dadka caqligiisa markuu soo tegayey baarlamaanka toddobadii daqiiqo uu ka hadlayey wuxuu ku hadaaqayey waa la maqlayay marka adeerkooda uu la joogana ma ahan inuu waktiga ka dhumiyo kuwa ka maqanna maahan in loo yeero maxaa yeelay maxaa yeelay tiisa ayaa u kirkiran mar haddii tiisi u kirkiran tahay oo keligii talisnimadiisa uu jabka ugu jirto yaa iyadoo maanta dalku halkaa marayo adduunkuna maanta aan wax keligii taliyo la yidhaahdo uusan ka shaqayn karinin waxa dadka in lagu geeyo dadka in la hagardaameeyo maahan meesha maxamed cabdullaahi wuxuu u fadhiyaa hagardaamo uu dadka soomaaliyeed hagardaameynayo hagardaamadana waxaa la rabaa waa muuqataaye in dhug loo yeesho difaacna laga yeesho shirkan oo maalmo badan qaatay ayaa waxaa la soo darsay caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin in isfahamkii siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu meesha ka baxay wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre iyo sidoo kale in dowlad goboleedyada qaarkood ay ka baaqsadeen inay soo gogol fariistaan shirka magaalada dhuusamareeb xubnaha ku shirshirsan magaalada dhuusamareeb oo dhammaantooda xubna ay aada iskugu dhow yihiin dowladda dhexe islamarkaana doorashooyinkoodii maamul goboleed ay dowladda dhexe lacago iyo sidoo kale xoog intaba ay ku bixisay waa hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood ee ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir oo madaxweyne farmaajo ba horey uu soo magacaabay guddoomiyihiisa cawil ciisaan dhacde raadiyo cadaada dhuusamareeb faahfaahimo dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo al-shabaab iyo ciidamada amisom ku dhex mara qeybo ka mida gobolka hiiraan anise cali xuseen ayaa ka waramaysa xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerareen saldhigga ciidamada etoobiya oo ka mid ah howlgalka amisom ay ku leeyihiin deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka la isku adeegsada hub noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay deegaanka halgankaasi oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ma jira khasaare ilaa iyo hadda la shaaciyo oo ka dhashay dagaalkaasi waxaana dadka deegaanka ay ku soo waramayaan in intii dagaalku uu socday rasaas fara badan ay ka dhacaysay gudaha deegaanka balse aysan u geysan wax khasaare ah dadka rayidka ah saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya qeybta labaatan iyo toddobaad ayaa waxa ay dhankooda sheegeen in ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee deegaankan weerarka kusoo qaaday deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ku sugan ciidamo dowladda soomaaliya kuwa etoobiya ee ka tirsan amisom waxaana weeraro kala duwan ay kala kulmaan al-shabaab walow saraakiisha ciidamada ay sheegaan inay iska difaacaan madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed hiirshabelle iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga dalbaday damaadqaad ku aada qodobada ka soo baxaya shirka dhuusamareeb oo uga socda halkaasi xasan axmed maxamed ayaa ka waramaya magaalada xarunta galmudug ee dhuusamareeb waxaa weli ku sugan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha martida loo yahay axmed cabdi kaari qooqoor iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana halkaasi ay ku wada hadlayaan nooca doorasho iyo waqti ugu haboon in dalkan doorasho ay ka dhici karto waxaana shirarka ka soconaya xarunta galmudug ee dhuusamareeb aan qeyb ka ahay madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland kuwaas oo xaalado kala duwan uga maqan weji saddexaad ee shirka waa tashiga u dhexeeya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah kaas oo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu ku sheegay xarunta galmudug ee dhuusamareeb inuu ka furmo islamarkaasna uu socdo beesha caalamka waxaa daal xoogan ay ku bixisay in madaxda ka maqan shirka waa tashiga ee ka furmay dhuusamareeb ay geeyaan dhuusamareeb islamarkaasna ay ka qayb galaan si looga wada hadla nooca doorasho ee wadanka ka dhici karta iyo xilli ugu haboon ee dalkan doorasho ay ka dhici karto beesha caalamka ayaa fariin aad u adag la wadaagtay madaxweynaha puntland sida cabdullahi diin islamarkaasna ku abartay inuu tago xarunta galmudug ee dhuusamareeb si uga qayb galo weji saddexaad ee shirka waa tashiga u dhexeeya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah kaasoo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu sheegay inuu ka furan yahay xarunta galmudug ee dhuusamareeb islamarkaasna lagu arisanayo nooca doorasho ee dalkan doorasho ay ka dhici karto wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale safiirka mareykanka ee soomaaliya ayaa fariin adag la wadaagay madaxweynaha puntland sida cabdullahi dini waxayna ay u gudbiyeen in maalinta jimcaha soo aadan oo taarikhda ku aasiisan tahay kow labaatanka bishan inuu gaaro xarunta galmudug ee dhuusamareeb islamarkaasna qayb uu ka noqdo madaxda ka arrinsanaysa nooca doorasho ee ku shirsan xarunta galmudug ee dhuusamareeb waxaasna la filayaa in maalmaha soo aadan xarunta galmudug ee dhuusamareeb uu soo gaaro madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe kaasoo hadda xaalad caafimaad u yaalla dalka kenya caasimadiis nairobi islamarkaasna soo ka cudaartay ka qaybgalka weji saddexaad ee shirka wadatashiga u dhexeeya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah safaaradda mareykanka iyo wakiilka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya ayaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda kale ee xubnaha federaalka qaybta ka ah ee ku shirsan dhuusamareeb la wadaagay inaysan soo saari karaan go-aano masiiriya islamarkaasna looga aarinsanayo nooca doorasho iyo wakhti ugu habaan dalkan doorasho ka dhici karta waxaana taas beddelkeeda fariin aad uu la wadaagay madax shirkaasi ka maqan islamarkaasna diidan ka qaybgalka uji saddexaad shirka waatashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya waxay tilmaameen in beesha caalamka hadda gaangal xoogan ay ku leedahay arrimaha siyaasadda soomaaliya islamarkaasna aysan suurtagal ahayn in madaxweynaha dowladda federaalka ee xubnaha federaalka qaybta ka ah ee ku sugan dhuusamareeb ay ka hadlaan kaligood go-aanka waddanka islamarkaasna aysan suurtagal ahayn inay soo saaraan qodobo ay kuushiiyaan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xilligan ay raadin damaanadqaad ku aadan qodobada kasoo bixi doona shirka waatashiga kaasoo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu sheegay in qodobada lagu heshiiyey kana soo baxa weji saddexaadda shirka waatashiga in la horgeyn doono golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaguna ay leeyihin go-aanka ugu dambeeya ee nooca doorasha wadanka ka dhexaysa waxaana madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ee dhuusamareeb ku sheegna ay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya la wadaageen inaysan suurtagal ahayn qodobada kasoo baxa shirka waatashiga in loo gudbiyo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si ayaga go-aanka ugu dambeeya ay uga gaaraan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayaa horey golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ula wadaagay in wax kasta oo kasoo baxay shirka waatashiga ee dhuusamareeb ka furmay inuu golaha shacabka horgeeni doono islamarkaasna go-aanka ugu dambeeya ayagu ay ka qaadan doonaan golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa kulan degdega maanta ka yeelanaya xaaladda soomaaliya oo ayna uga hadli doonaan amniga iyo doorashooyinka dalka golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta oo khamiis ah ay kulan aan caadin ahayn ay ka yeeshaan xaaladda dalka soomaaliya iyadoona lagu guda jiro xilliga kala guurka dalka fadhiga maanta ee golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa waxaa maalmo ka hor lagu wargeliyay xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya waxaana kulanka looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha amniga soomaaliya iyo doorashooyinka dalkii qodobo kale diblomaasiyiinta ka qaybgeli doona fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in kulankaas si weyn loogu falaqayn doono arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo aan weli go-aan rasmiya laga gaarin xilliga mudaxileedka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo haatan gabagaba ku dhow soomaaliya ayaa xilligan waxaa ka jira wakhti kala guura waxaana loo diyaargaroobayaa doorasho aan weli aan la shaacin wakhtigeeda taas oo muran badan dhalisay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saddex madaxweyne ee maamul goboleed duqa magaalada muqdisho kuwa oo halkaas uga furmay wejigii saddexaad ee shirka dhuusamareeb balse waxaa ka qaybgalka shirka dhuusamareeb sharuud ku xiray madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya ayaa waxay isha ku hayaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyagoona ku baaqay in dalka laga qabto doorasho la isku raacsan yahay oo laga wada heshiiyey sida ay u dhacayso bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay go-doon galeen kadib markii ciidamada dowladda ay u diideen gaadiidka dadweynaha ee deegaankaasi tegi jiray qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay sheegeen inay deegaankaasi u go-doon galay kadib markii cadaadis kaga yimid ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab mid ka mid a dadka deegaanka janaale oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ciidamada dowladda ay ku adkeeyeen gaadiidka deegaanka soo geli jiray raashinka iyo waxyaabaha muhiimka ee bulshada halkaasi ku dhaqan waxa uu sheegay inay dadka ku nool deegaanka aysan awoodin xitaa inay beerahooda aadaan sidoo kalena wax gaadiid ah oo raashin sida aysan soo gelin toddobaadkii lasoo dhaafay deegaankaasi hase yeeshee gaari dameer lagu keeno taasna aysan dabooli karin baahiyada bulshada halkaasi ku dhaqan muddo shan bilood ah ayaa laga jooga markii ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose oo muddo sanada gacanta ay ku hayeen ururka al-shabaab waxaana mararka qaar ka dhaca dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab wasiirka maam wasiirka amniga maamulka galmudug ayaa sheegay ciidamada amniga ka howlgala deegaanada galmudug inay dhowaan bilaabi doonaan howlgallo lagu xoreynayo deegaanada ka maqan gacanta maamulka wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug axmed macali fiqi iyo saraakiil ciidan oo wehlinaysa oo tegay deegaano dhaca koonfurta gobolka galgaduud ayaa sheegay inay deegaano dhowra ay saldhigyo ciidamada ka samaysan doonaan si deegaanada ka maqan gacanta maamulka galmudug loo xoreeyo wasiirka iyo saraakiil ciidan oo wehlinaya ayaa deegaano dhowra oo koonfurta gobolka galgaduud dhaca u tagay xaqiijinta amnigooda siday ugu kuurgeli lahaayeen wasiir fiqi ayaa sheegay bulshada ku dhaqan deegaanadaas oo inta badanba al-shabaab ay u hanjabaan islamarkaana canshuuraha ay ka qaadaan inay heli doonaan adeegyada dowladnimo waa siduu hadalka u dhigay axmed macalin fiqi wasiirka amniga maamulka galmudug ayaa sheegay inay dadka deegaanka ay ka gacan sii doonaan siday u horumarsan lahaayeen deegaanka islamarkaana ay heli doonaan dhowaan adeegyada as-aasiga ee nolosha bulshada wasiirka amniga maamulka galmudug ayaa sheegay inay dhowaanba ciidamada amniga galmudug sida uu sheegay ay bilaabi doonaan xoreynta deegaanada gacanta maamulka ka maqan sida uu sheegay wasiir axmed macalin fiqi
iyo taliyaha qaybta booliiska galmudug jenaraal bishaar iyo jenaraal qooje iyo taliyaha danab iyo guutooyinka halkan jooga taliyaashooda guutada saddex iyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad ciidanka nabad sugidda dhammaan waa la wada socday maantay runtii socod dheer baan galnay waxaanan ku soo gebagabaynay magaalada gadoon oo aan soo galnay hadda waxaan joognaa saldhiggeedii bulshadiina waa aragnay runtii dadka deegaamadan waxay diyaar u yihiin in ay deegaamadooda ka shaqeeyaan horumarintooda horumarka deegaankan iyo waxay nagala hadleen nabadgelyada oo ahayd qaybta ugu muhiimsanoo halkan aan u nimid waa dad u diyaarsan inay qayb maaragtay galmudug ta deegaamadani ay ka tirsan yihiin siyaasaadkeeda iyo hoggaankeedaba ay shaqo fiican la qabtaan waxaan runtii rabnaa inaan mar labaad ku dhawaaqno in dadka reer galmudug ay diyaar u yihiin inay iska xoreeyaan kooxaha argagixisada ah ee madnaxayaasha ah ee ku habsaday deegaankan waxaanan ku baaqaynaa dadka reer galmudug ee ku dhex jira iyo kuway ugu hanjabaanba inaysan siin waxay ku tilmaamaan sakawaadka waxaasi saka maahan waa baad xoolahoodana waxaa lagu qarxinayaa dadka ummadda soomaaliyeed inaysan xoolahooda ku dambaabin oo aysan siin kooxahaas khawaarijta ah tan kalena deegaankan waxaa naloo sheegay odayaal ka tirsan in kooxahaasi ay u xihan yihiin ilaah ciidankiis waxaan gacan laga geysanayaa oo ciidamada amnigu ay diyaar u yihiin inay tagaan meesha dadkaas lagu haysto iyo dadka kale reer galmudug deegaankaana loo ballan qaaday waxaan runtii laga samayn doonaa deegaamadan taliso ciidan oo maaragtay hadda wixii ka dambeeya zuuliya ama aysan dhicin in dadkan loogu hanjabo qori caaradiis kooxo deegaamo kale ka yimid oo kooxaha argixisada ka tirsan waxaan ognahay argixisada ku sugan galmudug boqolkiiba sagaashan inaysan u dhalan deegaanada oo yihiin niman laga soo koraysa meelo kale dadkan inay ciqaabaan loo keenay boqolkiiba toban kooban oo dadka reer galmuduga oo calooshu shaqaystayaalah ayaana runtii la jooga waxaanan ugu yeeraynaa tobanka boqolkiiba tobankaas inay ka soo goostaan dadkooda ku soo biiraan maamulkooda ku soo biiraan ciidamadooda garab siiyaan nin allaaliya ninkii shabaab ka soo goosta oo hub la soo goosta oo gaadiid la soo goostana abaalmarin baan u ballanqaadaynaa waana bilaabatay in laga soo goosto maalmahan deegaama bacaadweyn baa la tegey cadaadaha la tegey dhuusamareeb baa dad yimaadeen kooxahaas ka tirsan waxaan rabnaa in laga soo yaaco ma jirayso meelaa gashiin cir iyo dhulba waxaa ku wajahan deegaamadaas weerar baa ku wajahan marka waa ugu yeeraynaa dadka reer galmudug iyo kuwa kalena hadalka wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin fiq ayaa waxaa ku su-aadayaa xilli ay kormeer ku tageen deegaano dhaca koonfurta gobolka galguduud kuna wehelinayeen kormeerkiisa saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug dhegaystayaal duhurnimada intaa ayaana kusoo afmeerayaa warkii aad kala socoteen raadiyo cadaado anigoo mahad ayaa la socodsiinaya soo saaraha waa xasan khasaaro anise ayaa farsameynaysay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay waxaan kaga tegaynaa duhur wanaagsan